نورنا نورنا لم يغب بي في ليالي الكرب نورنا لم يغب بي في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب آه إنه قرآننا وأحاديث النبي إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa maalinlimo jimcaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijriga dhanka kaana waafaqsan koo iyo tobanka bisha abriil labada kun shan iyo labaatanka qodobada toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay kaalinta uu mucallimka ku leeyahay tarbiyada ubadka sidii ayuuna mucallimku u barbaarin karaa carruurta xilliga iskuulka warbixin qodobkaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan inshaa allah qodobadaad sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xubinta qadka telefoonka waan toddobaad walba ku waraysanno carruurta nagala soo xidhiidha qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga xubinta sheeka xiriirka soomaalida ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan inta uu barnaamijka socdo waxaanan barnaamijka ka marnayn xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasallam iyo weydiimaha toddobaadka dambe waa mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان والأمان والأمان
waa hagaaga waalidiin iyo carruurba waxaan mar kale awood idin kaleynay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan si toosa u gudagalaynaa barnaamijka aynu ka horeyno maxay tahay kaalinta uu mucallimka ku leeyahay tarbiyada ubadka sidii ayuuna mucallimku u barbaarin karaa carruurta xilliga iskuulka warbixintaydin ku soo maqanayaad oga bogani doontaan
أخلاقنا عنواننا شيم لنا بين الأمم بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم يرقى تعاملنا بها إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم tarbiyada korinta ubadka waxay waajib ka saaran tahay dhinacyo kala duwan marka laga yimaado labada waalid ee wallahu subxaanahu wa tacaala u dhiibay ubadka haddana waxay tarbiyadiisa waajib ka saaran tahay mucallimka ama mucallimada u dhigaysa ama u dhiga dugsiga ama iskuulka waxaana tarbiyada ubadka lagu taliyaa inay tahay waxyaabaha asaaska u ah nolosha carruurta xilliga ay ilmuhu yihiin iyadoona middaasi ka saacidaysa inay akhlaaqdooda toosta inta noloshooda ah ummadda waxa soo saara waa mucallim isagoo ku tarbiyanaya ubadka kuna dhisaya aqoontiisa afarta derbi ee fasalka mihnadda waxbaridda ayaana ah mihnadda ambiyada calayhim assalaam waana asaaska dhammaan xirfadaha kala duwan mucallimka waa mid ka soo saara dhakhtarka caalimka saynisyaanka iyo dhammaan xirfadaha kala duwan waxaanuu mucallimka kaalin weyn ka ciyaarayaa tarbiyada iyo soo saaridda jiil ay toosan tahay akhlaaqdooda iyo diintooda intaba waxaanuu mucallimka saameyn xoogan ku yeeshaa shakhsiga ruuxa inta uu yaryahay waana midka carruurta siinaya waxbarashada asaaskeeda xilli weliba ay adag tahay wuxuuna ilmaha yar mucallimka ku caawinayaa inay gaadhaan ahdaafta ay higsanayaan oo ay sahay u tahay dhiirigelintiisa iyo waxbarashada tayeysan ee uu siinayo xilliga fasalka waana mucallimka midka ubadka ku haga waddada saxda ee toosan kana leexin kara wax walboo inxiraaf ah kaasoo dhibaato ku ah akhlaaqda carruurta iyo diintooda intaba waxaana arrintaasi keeni karaa asbaabaha soo socdo haddii ay mucallimiinta si wanaagsan u dhaqangeliyaan una dareemaan inay muhiim u tahay waajibna ka saaran tahay tarbiyadda carruurta yar kow in macallimiinta ay tusaale u noqdaan carruurta ardayga ku jira marxaladda hoose ee waxbarashada wuxuu mucallimka u arkaa inuu yahay tusaale wanaagsan waxaunu aad diiradda u saaraya inuu kugu daysado isagoona ixtiraam weyn ku siinayo waxaadna noqonaysaa mid boos weyn ka taagan agtiisa waxaanuu mar walba yahay mid ka sheekeynaya dhaqmadaada uuna kugu dayanayo waana mid mar walba isku dayaya inuu sameeyo ficlada mucallimka qaab labiska iyo qaabka uula dhaqmaya ardayda markuu fasalka ku jiro bal iska badaaye wuxuu isku dayayaa inuu sameeyo dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada hadba siduu mucallimka yahay ayaynu u dhaqmaan ilmaha yaree ku jira marxaladda xadaanada iyo dugsiga hoose waxaana mucallimka markaasi ku waajib ah inuu hagaajiyo dhaqankiisa uuna ku dadaalaa ficlada wanaagsan si ay carruurta ugu noqdaan kudaysho wanaagsan oo ay ku tusto terbiyadooda dhammaan mucallimiinta iyo mucallimaadka ayaana waxaa dushooda ahaatay inay muhiim u arkaan tarbiyada korinta barbaaraha yar labo in carruurta lagu abaabiyaa tarbiyada waafaqsan qur'aanka kariimka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga maarmaana in carruurta si wanaagsan loo baraa darsiga ama maadada markasi baxaysa laguna dhiidhigeliya inay ku dhaqmaan mana ahan in mucallimka uu diradda saara oo keliya imtixaanka waxaase laga doonaya inuu cashirka sida ugu habboon u siiyo ubadka si ay u dareemaan ujeedka cashirka waxayna taas ardayda ku caawinaysaa inay noqdaan kuwa qaata waxaa cashirka ku jira islamarkaana ku dhaqmaa waana mid ka mid a asaaliibta ugu waaweyn ee lagu abaabin karo ubadka ku jira marxaladda hoose ee waxbarashada saddex in qulubta ubadka lagu beera kalsooni iyo deganaan waa inay mucallimiinta ku dadaalaan inay qulubta ardayda ku beeraan kalsooni iyo deganaan si ay uga xoroobaan cabsida soo wajahaysa xilliyada qaar ay ka qaadaan waxbarashada sidoo kalena ay uga takhallusaan qalqalka iyo wararka been abuurta ah ee mararka qaar ku soo dhacaya dhagahooda ee ku aadan caqabaadka ay kala kulmayaan waxbarashadii ardaynimada iyo wax walbuu keeni kara inay burburto kalsoonida ardayda waxaana arrintaas ka dhalanaysa arrin weyn oo ugu dambayntii la mahadiyo iyadoo ay soo baxayaan shakhsiyaad ay badqabta diintooda iyo akhlaaqdooda iyo jil awood ule inuu qaado mas-uuliyad wax badanna u taraya ummadooda kana soo dhalaalaya kaalintii loo dhiibo shareecada islaamka iyo barashadeeda ayaana ah waxyaabaha ugu munaasabsan ee carruurta u keeni kara deganaashiyaha xasilloonida iyo inay kalsooni naftooda ku qabaan afar in carruurta looga sheekeeyaa qisaska iyo sheekooyinka waxtarka leh maskaxdoodana ay ku korayso qisaska iyo sheekooyinka waxay saameyn weyn ku leeyihiin nufuusta carruurta ee waxbarashada heerka hoose marayo waxaana mucallimka iyo mucallimada ku waajib ah inay badiyaan inay carruurta uga sheekeeyaan qisaska nafciga iyo waxtarka leh qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana laga helaa qisas aad u tira badan oo carruurta looga sheekeyni karo kuwaasoo nafci leh sidoo kalena ay ku kubciso maskaxdooda waxaana mucallimka ka sheekanaya qisaska laga doonayaa inuu ka sheekeeya qiso munaasab ku ah oo ku habboon marxaladda ay markaasi carruurtu marayaan shan in loo naseexeeyo carruurta laguna tarbiyeeyo waddada toosan middan ayaa waxay leedahay faa'iidooyin kala duwan oo ay carruurtu u baahan yihiin sababi karana in ardayda si aada u jeclaadaan mucallimka ama mucallimadda waxaana uu ardayga ku dadaalayaa inuu ilaaliyo dhaqankiisa ku aadan madarasada iyo saaxiibadiisa la fadhiyo fasalka wuxuuna isku dayayaa inuu saxo qaladaadkii ka dhacay isagoo ku tusaale qaadanaya qaladkii saaxiibkii uu galay iyo sida uu mucallimka ugu naseexeeyey waxaana jira siyaabooyin kala duwan oo carruurta loogu naseexeyn karo sida sheekooyin bandhigyo iyo in mucallimka uu adeegsadaa xeelado kale tusaale ahaan in mucallimka ardaygii qalad galaa u xilsaaraa inuu qoro mawduuca dersiga markaasi baxayo ama midkii hore loo soo qaatay lix in lagu tarbeeyo ubadka runsheega ammaanada iyo balan oofinta mucallimiinta waa inay laasimaan runsheega maxaa yeelay runtu waa wax weliba oo wanaagsan mana ahan mucallimka inuu sinaba carruurtiisa ugu sheego been haddii ay midaasi dhacdana waxaa halkaasi ka bixiso tarbiyada in ubadka lagu abaabiyo runsheega maxaa yeelay macallimkii uu ku dayanayeyba waa mid been badan haddii ay su-aal ku weydiiyaanna waxaad uga jawaabdaa sida saxda ah tusaale ahaan waxaad ka soo daaday xiisadda fasalka waxaadna ka soo dibdhacday toban daqiiqo kadibna rajistarii ama foomkii lagu buuxinaya wakhtiga xiisooyinka ayaad ku qortay inaad soo gashay wakhtigii lagu talagalay ardaydoo markaasi arkaya waxaad ku qorisid foomka ayaa waxay ogaanayaan in mucallimka uu been sheegay taasoo iyagana ka dhigaysa inay runta ka fogaadaan maadaamaay ku dayanayaan mucallimka toddobo in carruurta la baraa dardaaranada iyo xigmadaha nafciga leh murabbiga barbaarinaya ubadka waxaa laga doonayaa inuu ubadka baraa dardaarannada nafciga leh xigmadaha iyo wax walba uu mucallimka u arkaa in carruurta ay anfacayso waxaana mucallimka laga doonayaa inuu dardaarannadaasi iyo xigmadaha uu ku qoraa sabuuradda una sharaxaa carruurta una diraa inay soo xifdiyaan waxaana middaasi ka dhalanaysa in carruurta ay fahmaan dhammaan waxyaabaha uu mucallimka u sheegayo iyagoon u arkaya inay muhiim yihiin ugu dambayntii mucallimka waa qaybta ugu muhiimsan ee laga doonaya barbaarinta iyo tarbiyada ubadka waxaana waajib ku ah inuu dusha iska saaro oo u arkeen tarbiyada ubadka ay tahay wax aad u weyn oo ay ku hagaagaysa bulshada maadaama carruurta ay yihiin wax ugu qaalisan ay ummaddu haysato waana horumarka bulshada mucallimkana waa doorka ugu weyn ee tarbiyadda dhallaanka
إسلامنا دين القيم كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم نرقى بها أعلى القمم
سواه لم نجد أولا من مذهبي وسواه لم نجد أولا من مذهبي لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب وهجاجة قيبة أوري برنامج كتربية عروض تيان إسلامرينا idaacadda islaamiga ee alfurqaanna uu idinkaga imaanayaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta qadka telefoonka iyo jawaabihii ay carruurtu ka bixiyeen su-aalii aynu weydiinay toddobaadkii hore waa kuwan iyagoo ka jawaabaya waxaana la yeelanay wareysyadieedna ku soo maqan
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabaya magaca cabdiraxmaan sumaya cabdiraxmaan halkeed naga soo wacaysaa degmada saakow degmada saakow gobolkay ka tirsan tahay dugada dhexe waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay haa su-aalihii la isweydiiyey jawaab ma soo diyaarisay haa waayahay aan ka horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada qofka muslimka uu akhrinayo markii deen lagu leeyahay
allaahuma kini bixalaalika can xaraamik waqnini bifadlika can masyaak
su-aasha labaad yaa midda juqraafiga ina waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba gobol oo ka mid ah gobollada uu maro webiga Ju- shabeelle kawalada dhexe jiiraan shabeellada dhexe iyo hiiraan maasha allah jazaakillahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo su-aasha saddexaad yaa midda alxiraalaha iyana waxay u dhacaysaa sida tan waxaa sheegtaa laba aabe iyo laba wiil ayaa gaariga isla saarnaa gaarigana waxaa ku jiray saddex qofood oo keliya ah sidee ku dhacday arrintaasi aan kugu celiyo marka ayuu aabihii wiilaan gaariga saarnaa maasha allah jazaakillahu khayran ilaah ha ku barakeeyo barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan ha inoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يأتيك الله الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض رقمه جميعا وجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير إن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
maasha allah jazaakillahu khayran ilaah ha ku barakeeyo een madrasadii wax ka barataa
مدرستهم madrasatu umulqura waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah القرآن كفة الأطفال الج- الجرمية الدروس المائية بلوغ المرام قرآن قضية وحي لم يتأخر mustaqbalka dhow maxaad rajaynaysaa inaad noqoto
mujaahidan mujaahidad maxaa ku dooratay
waddankeena cadalkooda sidaa darteed waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa
walaalaha muslimiinta dhammaan meel kastay joogaan gaar ahaan amiirkeena abuu cubeyda iyo mujaahidiinta ilaa cadal furqaan iyo walaalaheena falastiin annakana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
سلام محمد usaame maxamed halkeed naga soo wacaysaa جبنا طلب ليه degmada salagle gobolkee ka tirsantay جبنا لها waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la socotay
ها su-aalihii la suydiiyey jawaabadu ma soo diyaarisay
ها waayahay aan ku horeyno su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducadu qofka muslimka uu akhrinayo markii deen lagu leeyahay اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك maasha allah jasaaka allahu khayran ilaaha ku barakeeyo su-aasha labaad ee ah midda juqraafiga iyana waxay ku leedahay waxaa sheegtaa laba gobol oo ka mid ah gobollada uu maro webiga shabeelle شبالة هوسي شبالة ضحى
waayahay su-aalaha jawaabada uu kusoo diyaariyey أنا
aad maa soo diyaarsaday
ها maasha allah madrasadii wax ka barataa درس دار القرآن madrasatu daarulqur'aan waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن تفسير كتابة وحي لمده
waayahay mustaqbalka dhow maxaad jecesha inaad noqoto
مجاهد mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaan ku rajeynaynaa insha allah آمين barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa oo aad soo diyaarisay
قرآن haynoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون
ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa
idaacadda alfurqaan mujaahidiinta meel kasta jaa- ay joogaan gaar ahaan amiirkeen awliyada annakana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo weynow insha allah
calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo anise xuseen anise xuseen halkeen naga soo wacaysaa
deegaanka kuulmugurow deegaanka kunye baro gobolkee ka tirsantahay shabeelada hoose maasha allah barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaaf ma la socotay maya waayahay waxaan ku leenahay kusoo dhowow barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka waxaan rajaynaynaa inay toddobaadkan la socon doonto si aad uga joodo su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah inshaa allah waaye barnaamijka maxaad toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa oo soo diyaarisay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر waaye madrasada wax ka barataa
مدرسة حامل القرآن madrasatu xaamil alqur'aan waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah
قرآن يسمى مسلم qur'aan iyo xusni muslim mustaqbalka dhow maxaad jecesha inaad noqoto
جاهز mustaqbal wanaagsan oo ifaya ayaan ku rajaynaynaa insha allah
إن شاء الله waayahay ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
والعين مجاهدين في ملك السجودة إذاعة الفرقان يعني مسكين أبو عبيد annakana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo محمد آمين maxmed aamiin halkan naga soo wacaysaa جماعة صلاة
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaad kala soo dhaaf mala socotay هاي waayahay waxaan ku leenahay ku soo dhowow barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka waxaan rajaynaynaa inay toddobaadkan la socon doonto si aad uga yoodo su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah إن شاء الله barnaamijka maxaad uga qayb qaadanaysaa to- toddobaadkan oo soo diyaarisay قرآن haynoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
madrasadii wax ka barataa
نور الإسلام nuurul islaam waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن التفسير waayahay mustaqbalka dhow maxaad jeceshaa noqoto علي waayahay ugu dambeyntii iyaad halkan ka salaamaysaa
مسلمين تتهان إلا إذا حكم الفرقان
anakana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigu magacaa ku bilaabayo زكريا zakariya halkee naga soo wacaysaa
دقمين سلبي barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay ماي waayahay waxaan ku leenahay ku soo dhowow barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka waxaan rajaynaynaa inay to- toddobaadkan la socon doonto si aad uga jeedo su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah
إن شاء الله waayahay barnaamijka maxaad toddobaadkan uga qayb qaadanaysaa waa soo diyaarisay يفيد haynoo akhri
ما إليش وما إشتين بقيت قلبي قيشدا لا بذي زوال الدائي يرسل بيبوشة ما الماما هي ذي هي قالي وعن ألا وين هي قباري آني وأنا نجرين إيا باي صوحا بارتو إيدا ذا شيء بضن لا حريص جنبي ذنوبه ذو السجن أبي أبن كرر وأبا قالي وعن كان هذا مثل ميل والديه منهل في كسطان إذن أمان ما شقوا بنا جدل maasha allah jazaaka allahu khayran ilaah ku barakeey madrasadii wax ka barataa نور الإسلام waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah تفسير القرآن عربي mustaqbalka dhow maxaa jeceshaa noqoto جاي waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifaya insha allah
إن شاء الله ugu dambeyntii iyo halkan ka salaamaysaa
مسلمين الأمان إلى إلى الإسلام الفرقان
annakana ugu salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدر السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adigoo magacaa ku bilaabayo
أسماء asmaa halkee naga soo wacaysaa
تقبل سلقنا barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaaf mala socotay مايا waayahay waxaan ku leenahay ku soo dhowow barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka waxaan rajaynaynaa inay toddobaadkan la socon doonto si aad uga joodo su-aalaha toddobaadka soo socda insha allah عندها هي إن شاء الله waayahay maxaad barnaamijka tarbiyada carruurta uga qayb qaadanaysaa toddobaadkan uu soo diyaarisay nashiido qur-aan xadiid gabay wixii la mid ah قرآن haynoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد
waaya ugu dambeyn iyo halkan ka salaamaysaa إلى عاد الإسلام والشيطان ولا لين مدينين دمات المعلمين كيف annaguna ugu salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته adigoo magacaa ku bilaabayo أماري أسر عبد الله halkan naga soo wacaysaa كون برو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay mala socotay ها su-aalihii la isweydiiyey jawaab ma soo diyaarisay
ها waayahay aan ku horeyno su-aasha koobaadii ah midda adkaarta ah waxayna ku leedahay waxa sheegtaa ducadu qofka muslimka akhrinayo markii deen lagu leeyahay اللهم اكفني عن حلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن السياد waayahay su-aasha labaadii ah midda juqraafigeena waxay ku leedahay waxa sheegtaa laba gobol oo ka mid ah gobollada uu maro webiga shabeelle shabeellada hoose hiiraan shabeellada hoose iyo hiiraan waayahay Ha.
su-aasha saddexaad iyo midal xiraalaha iyana waxay u dhacaysaa sida tan laba aabbe iyo laba wiil ayaa gaari isla saarnaa gaadhigana waxaa ku jiray saddex qofood oo keliya ah haddaba sidee ku dhacday middaas adeeyo ee aabbe iyadii uu gari karnaa إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان آه والأمان والأمان
waa hagaaga qeybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay idaacadda islaamiga alfurqaanna wuu idinkaga imaanayaa waxaase markan idinku soo maqan xubinta sheeka xiriirta soomaalida taasoo faa'iido u leh carruurta garaadkooda sidoo kalena ay ku fahmayaan waxyaabo badan oo dhaqankoodu ka mid ah Obeya, obeya, obeya, obeya, obeya, obeya. Ado labago iyo shadle, ado galdala ila joga, ado galadi gumaday, gayigi ado xoreeyay, ado qori garabka haysta, gabobayo gaari mayo. Haddad gadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hoyo guntigaaga dhuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuqso gunto galka ha ka cararin
sheeka sheeka caruure sheekadani maanta waxay ku saabsan tahay haye digaagadii dhashahayd oo aqliga badnayd bir- maalin maalmaha ka mid ah ayaa dooro labayo toban ukun ee dhashay ama baydh markay dhashay ee ku fadhiday way soo fiiqeen ama way dilaacday markay dilaaceen ukumihii waxaa ay noqdeen toban ilmood oo yaryar oo digaagada markay noqdeen laba beedha kasoo harta ama laba ukun digaagadii yareed digaagadii hooyadaheed ilmaheedii waxays tiri waxay cunaan u raadsay ilmahaaga way soo kaxaysay ilmihii waa baxeen markay baxeen een, waxay cunaan raadsadeen aa labadii ukun mid ka mid ah ayaa soo dilaacday oo soo fiiqday markay soo fiiqday meelahay fiirfiirisay digaagadii yareed ee ilmaha heeday markay fii- markay fiirfiirisay way weysay hooyadeedii inaysan joogin ee aragtay ee waxna meesha ka shanqaraynin markaasaa waxay is tiri bal raadi hooyadaa waa intaasoo soo heshaa way soo baxday hooyadoo soo socoto aa waxay aragtay sac meel daaqaayo waxay aragtay sac yar oo meel daaqaayo sicii meesha daaqaayay intaa u imaato ee fiirisay ayadoo fiirinaysa wuxuu ku dhehe digaagadii yareede waxaan arkaa inaad aad ii fiirinaysid ee maxaa rabtaa markaasaa waxay ku tiri hooyadee miyaa tahay adiga ayadoo si cod maskiin ah kula hadlayso markaasa sicii u naxay digaagadii yareedoo maskiinta ahayda markaasaa wuxuu ku dhahee aniga maahi hooyadaa xajmi ahaan hooyadaa aniga way iga yar tahay aniga ayaa ka weyn xajmi ahaan anigaa ka weyn ee hooyada maahi ee orod hataa waa sii arkay haddaad yani sii socotid waa helehe okay way soo baxday digaagadii yareed ayadoona niyad jabin oo caadi ah oo dadaalaysa way soo baxday markay soo baxday xoogaa markay socotay waxay aragtay ri oo meel daaqaysay aragtay markay aragtay u imaatee waxay ku dhahdee iyadoo si yaroo maskiina la hadlaysa waxay ku tiri waa een, sac waad ka xajmi yar tahay ee hooyadee miyaad tahay markaasaa waxay ku tiri een, een, ridi waa runtaa waan ka xajmi yarahay een, saca laakiin ma ahi hooyadaa maxaa yeelay hooyada sideedoo kale ma lahan afar lugood ee waxay leedahay sidaadoo kale laba lugooday leedahay iyo baalal ee haddaad sii socotid waad helaysaa okey dhahday way soo socotay way soo baxday say usoo socotay waxay aragtay een, duke duke meel saaran kor geed saaran asaa intay soo socotay soo hor istaagtay dukihii yaraa markay aragtay meesha saaran asaa waxay ku dhahdaa een, waan waxaa arkaa inaad sideedoo kale laba lugood leedahay baalalna aad leedahay ee hooyadee miyaad tahay siiroo cod maskiina kula hadashe markaasaa wixii ku tir- wuxuu ku dhahay dukihii anigu hooyadaa maahi oo yacni waa runtaa waxaa leeyahay sidaadoo kale laba lugood baalalna waa leeyahay laakiin sidii hooyada hooyada oo kale maahi xoogaa intay duusho in ka badan ayaan duulaa hooyada maahi ee haddaad sii socotid waad helaysaa hooyada way soo baxday haddana se u socotay ee u socotay ee waxay aragtay ee boolanboolada oo biyaha gasha ma aragtay oo biyaha ku dabaalato ayadii ilmaheeda baddii ay biyihii ku jiraan ee u imaatay way fiirisa hooyo hooyo hooyo ee ku dhahday markay hooyo hooyo ee ku tiri ee fiirisay inay maskiin tahay ee waxay ku dhahdee anigu hooyada maahi oo hooyada waan u ekahay laakiin hooyada ma ahi markaasay uga sheekaysay digaagadii yareed bilow mindhamaad ee ugu soo sheekaysay sheekada way ka naxday markaase waxay ku tiri haniyad jabin oo waa helaysaa hooyadaa markaasaa waxaa maqlayday oo kor saarnaa qoolee qoolaydiyaa u imaatay si ay u caawiso ee istiri caawi miskiintan digaagada oo yariistaa markaasay u tilmaantay meesha hooyadeeda joogto inta ka baxay dhahda waddadan ku socoto ruusa adaa arkaysid hooyadaa marka dambe hayay tiri way soo baxday digaagadii waddadiisa u heysay u heysay u heysay u heysay way socotay waxay maqashay cod oo sidii do- dooradii oo kale ququuq ququuq dhehayso haddana xoogaa yar markay soo socdo codkii soo raacday markay soo raacday codkii ee u imaatay ee waxay ku dhahday hooyo hooyo hooyadii fiirisay waxay dareentay digaagadii hooyada ahayd gabadheedii inay tahay oo ilmaheedii tahay markaasee ay ku ay u soo orday hooyadeedii hab ee siisay marka sheekadeni halkaas ay noo joogto sheekadena waxaa ka faa'iideynaa waxay tahay yacni qof aqli badan oo yacni dadaal badan aan niyad jabaynin yacni hadafkiisa inuu gaarayo sidaasaan aan ka fahmeynaa sheekadenina waynoo dha halkaas ay noo joogay insha alla samow samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaad ka arafowa halkaad xala now xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan ku sii siqaynaa waxaase markani ku soo dhowaataan xalqada konton iyo lixaad ee xubinta siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana xalqadan kaga hadli doonnaa diinka bixii reer bani sulaym iyo arrimo kale صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruur ay kusoo dhawaado xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam diinka bixii bani sulaym waaqidii ayaa sheegay markuu waranayay xadiidka sufyaan binu abi cabja asulami wuxuuna ahaa mid og in tolkiisa dinta ka baxeen boqor ka mid a boqoradii khasaasinada ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam usoo diray qaafilo wado hadiida ka kooban miski canab iyo fardo waxaa la soo baxay ergadii loo soo dhiibay markii ay soo gaareen dhul ka mid ah meelihii ay degnaayeen reer sulaym ayay ogaadeen in nebigu geeriyooday markaa bay qaar ka mid ah reer bani sulaym ku qanciyeen inay qaataan hadiyadaha diintana ka baxaan qaarkooda waa diideen waxayna dhaheen haddii moxamed geeriyooday rabbigii moxamed ma geeriyoon oo waa rabbi nool mana dhiman hase ahaatee qole ayaga ka mid ahaa ayaa qaatay diintana ka baxeen markii abubakar madaxtirmada muslimiinta qabtay ayuu u qoray macaan bin xaajir inuu madax ugu noqdo reer suleim inta islaamka baaqi ku noqotay macaan arintaas waa u qumay si wanaagsan wuxuuna xasuusiyey dadka geerida nebiga wuxuu sidoo kale sheegay oo uu dadku xasuusiyey wixii allah nebigiisa ku yidhi oo ahaa innaka mayitun wa innahum mayituun iyo وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين iyo aayadaha kale oo kitaabka allah ku jira markaa buu helay xoogaa dad ah waxayna uga baxeen qoladii gaalowday dhinac waxayna bilaabeen qoladii gaalowday in ay dadkii weeraraan dilkii fujaa ah iyo gubidiisii markii abubakar go-aan ku qaatay inuu weerar ku qaado reer suleym ayuu ka dalbaday macaan inuu raaco khaalid xilkaasna ku wareejiyo walaalkiisa dariifah binu xaajir sidii ayuuna sameeyey dariifan wuxuu sameeyey inuu u habar wacday wixii islaamay ama diinta baaqi ku noqday si ay ula dagaalamaan gaalada diinta ka laabatay iyadoo xaaladu sidaas tahay ayaa waxaa abubakar u yimid fujaa ah oo magaciisu yahay iyaas binu cabdilaahi binu yaliil wuxuuna ku yidhi waxaan ahay muslim waxaan rabaa inaan la dagaalamo dadka gaaloobay hubna ma haysto ay hubay arrintaasi waa uu ku farxay abubakar wuxuuna siiyey soddon neef oo geel ah iyo hub hase ahaatee wuxuu bilaabay fujaa ah in uu dilo muslim iyo gaal wixii uu arko xoolahana ka qaato waxaana la socday nin lagu magacaabi jiray nujaabata binu maythaa iyo dad kale oo murtadiin ah markii warkiisu gaaray abubakar ayaa abubakar usoo qoray dariifa waraaq uu ku oranayo waxay ka socotaa abubakar waxayna ku socotaa dariifa nabadgelyo korkaada ha ahaato intaas kadib waxaa ii yimid cadowgii allah ee fujaa ah wuxuuna ii sheegay inuu muslim yahay wuxuuna iga dalbaday inaan hubeeyo kadibna waxa uu sameeyey inuu qof kasta uu arko xoolaha ka qaato ama dilo asagoo aan u kala sooceenin muslim iyo murtad haddaba waxaan kaa codsanayaa in aad weerar ku qaado oo aad disho ama nolosha kusoo qabato oo aad ii keento dariifa ayaa waraaqdii ku dul akhriyay tolkiisii waxayna u dhaqaaqeen dhanka fujaa ah si ay ula dagaalamaan waxa uu usoo galay ibnu muthana wuxuuna dilay nujaaba kadibna waxa uu u dhaqaaqay dhanka fujaa ah waxaana dhex maray dagaal adag kadib markii fuja ah uu dareemay in raggii sii jabeen ayuu yidhi dariifow waxaan ahay muslim waxaan sidoo kale ahay amiir sida abubakar amiir kaaga dhigay ayuu anigana amiir iiga dhigay mana iga xigtid abubakar markaas ayuu dariifa ku yidhi haddaad muslim tahay hubka dhig hubkii ayuu tuuray kadibna waa la xiray xilli xirigii sii socda ayuu yidhi dariifow maxaad ii xidhe dariif ayaa usoo saaray kitaabkii abubakar markaa buu dhahay maqal iyo adeecitaan ayaa u sugnaatay warka abubakar kadib waxaa loo gudbiyey dhanka abubakar isaga oo ay wadaan tubaniyo muslimiin hubeysan markii abubakar loo geeyey ayuu abubakar u dhiibay reer jasham waxayna ku gubeen deb sidoo kale waxaa abubakar u yimid qabiisa oo ahaa mid ka mid ah reer darbaan wuxuuna u sheegay in uusan diinta ka laaban abubakarna waxa uu amray in uu inta islaamka ku hartay ee tulkiisa ah kaashado lana dagaalamo dadka diinta ka baxay waxa uu helay dad badan oo tulkiisa ka mid ah wuxuu bilaabay inuu weeraro meeshii murtad lagu sheego ilaa uu markii dambe gaaray guriga xumaytata binu xakam ashariidi waxa uuna helay inuu maqan yahay oo ciidan murtadiin aruurintooda ku maqan yahay laakiin waxa uu helay cid la degneed oo murtadiin ah kuwaas ayayna dileen maalkiina ka qaateen markii xumaytata yimid xaafadiisa ayaa loo sheegay wixii dhacay markaabuu hubkii sii qaatay oo muslimiindii dabagalay wuxuuna uga daba tagay ayaka oo sii socda wuxuuna ku yidhi qabiisa miyaad dishay dariskaygii wuxuu ugu jawaabay deriskaagu waxay ka laabteen diinta islaamka wuxuu ku yidhi ma dadkii gaaloobay ayaad inaad ka soo tagtay ayaad dishay nin deriskayga ah oo ammaan iga soo doonay iyo inaan dadbadiyo qabiise ayaa yidhi arrintaasu waa dhacday markaabuu waran la dhacay taas oo keentay in qabiisa uu ratigii uu saarnaa ka dhaco kadibna waa uu ruux tiray qabiisa waxa uu ahaa xilligaasi nin aan ciidan la joogin oo raggiisii waa kala tageen abubakar ayaa khaalid usoo qoray dhambaal uu ku odhanayo haddii allah guulkaa siiyo bani xaniifa ha ku nagaanin ee waxaad weerartaa bani sulaym waxaadna ku dhigtaa dharbaaxo ay ku aqoonsanayaan waxa ay diideen mugga uu leeyahay carab jilbaha ay ka kooban tahay waa jilibkaan ugu carabadanahaye nimankaasi waxaad ku dhigtaa wax ciqaab u noqdo ha ka daalin in aad gubto bani suleym markii ay maqashay in khaalid kusoo wajahan yahay ayay soo aroosatay dadkii gaaloobay wixii ay heli karto waxayna isku diyaarisay dagaal adag waxaana hogaaminayay nin la dhaho abu shajara binu cabdilcuza waayiga markii uu baryay ayuu khaalid ku aaday deegaankoodii wuxuuna guubaabiyey ciidankiisii wuxuuna amray in la gashado dharka dagaalka ciidankii waxay ka sheeganayeen hubyari gaadiidyari iyo dhaawacyadii kasoo gaaray dagaalkii bani xaniifa inkastoo taasi jirto haddana khaalid waa uu dhabar adeegay waxaana meesha ka dhacay dagaal la isku hilboobay kadib allah ayaa guusha siiyey khaalid waxuuna ka khafaashay dad badan kadibna waxa uu qoday godad waaweyn kadibna waa uu ku guray waana uu gubay abu shajar maalintaas muslimiinta wuxuu u geystay dhib badan rag badanna waa ka laayay wuxuuna ka tiriyey gabay uu ku leeyahay warankeygu wax uu ka waraabay dhiigga ciidanka khaalid hase ahaatee waa uu islaamay waana ka cudur daatay gabaygaas waana diidi jiray inuu yahay ninkii tiriyey xilligii cumar ayuu madiina yimid wuxuuna kusoo dhacay cumar oo dadkii fuqarada ahaa raashin u qeybinaa wuxuuna ku yidhi waxaan ahay faqiir ee wax isii cumar ayaa yidhi waa kuma adigu wuxuu yidhi abuu shajara cumar ayaa yidhi cadowgii allow adiga miyaan ahay ninkii tiriyey gabayga saas ah wallaahi inaadan ii nowlaanaynin qabiid yahow kadib ushiisii weyneed ayuu la aaday hase ahaatee abuushajara ayaa cararay oo hashiisii inuu koray ka fakaday cumar mana uu suuragelin inuu helo ilaa uu ka geeriyooday cumar abuushajar islaamnimadiisu waa wanaagsanaatay wuxuuna ahaa mid cumar u naxariis dalbo hadduu soo xasuusto wuxuuna dhihi jiray ma aanan arag qof looga heebeysto sida cumar intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa caruurey xalqadii konton iyo lixaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmayna xalqada soo socotay toddobaadka kale waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد مضت أيامه بالفدا والغالب
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay waxaadna markani ku soo dhowaataan su-aalaha carruurta laga doonaya inay ka soo jawaabaan toddobaadka soo socdo waxaana marka hore umaad celinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su-aalihii hore haddii walla idmana waxaan toddobaadkan idiin soo gudbin doonaa carruurey su-aalo kaloo iskugu jira adkaariyaal xidhaale haddii aynu ka horeyno su-aasha koobaad yaa midda adkaarta waxay u dhaceysaa sida tan waxaa sheegtaan ducaduu qofka muslimka akhriyo markii uu shaydaan ka waswaasiyo salaada ama akhrinta qur-aanka aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan ducaduu qofka muslimka akhriyo markii uu shaydaan ka waswaasiyo salaada ama akhrinta qur-aanka su-aasha labaad yaa midal xiraalaha iyana waxay u dhaceysaa sida tan waxaa sheegtaan wax istaag lagu xirto fadhigana lagu furo aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan wax istaag lagu xirto fadhigana lagu furo waxaan idiin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socdo idinkuona la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton toddobo labaatan lixdan iyo lix
لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب إنما آياته نهج خير الآدب نورنا فيه الحنان والأمان والأمان آه والأمان والأمان نورنا يا ربي في ليالي الكرب نورنا لم يا ربي في ليالي الكرب
guud ahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad toddobaadkani ku dhegaysateen qodobo kala duwan waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan carruurtii ka qayb qaadatay xubinta qadka telefoonka carruurtii jecleedina ka qayb qaato balse wakhtiga uu ka dhammaaday waalidiintooda mucallimiintooda iyo dhammaan dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamij caynkan oo kale iyo toddobaadka soo socdo waxaan idinkaga tegaynaa fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير من وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا فاضية مشرق في دروب الموكب فاضية مشرق